بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كنا حجنا كتاب إعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبقول كنتون يافر وحانا كشرحينا سؤاشا بقول إيا لباتن waxa uu yiri sheikhu raximah llahu tacaala ma daliilu dhalika min asunna ay macna- ma ma sifatu dhalika min asunna waxa uu ka hadlayey oo su-aashii hore bay ku xiran tahay oo boqol iyo sagaal iyo toban oo ahayd sifatu eh, nashri suxuf marka su-aashaani waa sifatu dhalika min asunna tii hore aayadihii buu kaga soo hadlay qaabka kitaabka in midigta iyo bidixda la iska siinayo ama dhabarka laga siinayo kuwii gaalada ahaa ayuu ka soo hadlay aayadihii ilaa uu shan aayadood keenay oo shiikhu inoo soo caddeeyey marka xagga axaadiidta maxaa ku soo arooray jawaabta waxa uu yiri axa- alaxa- fiihi axaadiithun kathiira axaadiis badan baa ku soo aroortay laakiin laba xadiis buu soo qaatay shiikhu faqad uu iska soo gaabsaday laba xadiis buu soo qaatay xadiidka ugu horreeya minhaa qowluhu sala allahu calay wasalam baa ka mid ah yudna almu'min qofka mu'minka waa la dhoweynayaa maalinta qiyaamaha min rabbi rabbigiisaa loo dhoweynayaa xataa yadaca kanafahu ilaa uu waxa weeye sitri kanafku waa sitriga weeye ilaa uu ilaahay asturo oo soo dhoweeyo ayaa waxa weye loo dhoweynayaan cid kale arkaynin ilaahay baa waxa weeye keliya ayaa waxa weye la hadlaya markaasaa waxa uu yidhi shiikhu xataa yuqariruhu waxa weeye ilaa uu acmaashiisii oo dhan la weydiiyo oo ilaahay uu weydiiyo camal walba camilta kadaa ma samaysay camalkan camalkan maada samay ma saas muu samaysay fayaquulu nacam maratayn ay rabbi nacam nacam waa sameeyey waa sameeyey xataa yuqariru ilaa uu ak- ee, qiro oo acmaashiisii oo dhan sidaa uu u qiro waa qofkii mu'minkaa marka xadiidkan hadda ka horna inoo soo hormaray oo cardiga ayaan kaga soo hadalna isagoo laftigiisa xer ka duwan yahay waxa uu yidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu saa u qariro fa yudwaa saxiifatuhu kitaabkiisii baa loo duubayaa la siinayaa oo midigta laga siinayaa marka qofkii mu'minka ahaa markii cardigaa loo sameeyo ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa markuu qirto inii satartuhaa laka fi dunya aniga ayaa kuu asturay adduunyada markaad joogtay wa ana akfiruhaa laka alyowm marka maantana waan kuu dhaafayaa marka waa isla xadiidkii cardiga inoogu soo hormaray oo waxa weeye qofka in acmaashiisii loo soo bandhigayo cardi baa la yidhaahdaa xisaab maaha oo waxa- ee, man nuuqisha alxisaab cudib ma noqonayso ee waxa weye xadiidkani waxa weye cardi weeye qofka mu'minkaa acmaashiisii baa la tusayaa taqriir markii lagu sameeyo qirto uu yidhaahdo waa sameeyey rabbi oo ogolaado ayaa marka ilaahay wuxuu ku odhanayaa inii satartuhaa calayka fi dunya anaa kuu asturay markaa adduunka joogtay aa oon kugu ceebayn waana akfiruhaa laka alyowm maantana waan kuu dhaafayaa oo dembi dhaaf ayaan ku siinayaa thuma yudwaa waxaa loo duubayaa saxiifatuhu kitaabkiisii oo midigta laga siinayaa markaasuu farxayaa sida aayadihi aynu soo marnay oo odhanayaa haa umuqra'u kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya halka ayuu farxad la dhacaya wa ama alaakhar- ku- ama alaakhariin kuwii kale aw alkufaar gaaladii waa loo dhawaaqayaa iyaga waxaa la odhanayaa calaa ru'uusi alashaad haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnatu llahi cala alkaafiriin ayaga saasaa loo dhawaaqayaa waa aayaddii allah subxaana wa tacaala uu ku yidhi wayaquulu alashhaadu haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnatu llahi cala alkaafiriin marka iyaga saasaa loogu dhawaaqayaa oo waxaa leeyahay kuwaasi waa kuwii ilaahay beeniyey naartaa loo dareeraya waayo wax loo miisaamo iyo acmaal loo miisaamo male kutubtoodii oo xumaanta ahayd unbaa dhabarka looga dhiibayaa kabacdina naarta ayaa lagu shubayaa oo iyaga halkaas ayaa naarta loo dareerinaya amaa qofkii muuminkaa cardi baa loo sameeyey oo waxa weye markaa sidaa sahlan ayaa loo xisaabinayaa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa xadiidka ku xiga oo labaad oo shiikhuu deliishaday waxay tahay marka xadiidka awal baan soo takrijino saxiixeynka ayaa wariyey awal baynu ka soo hadalnay xadiidka labaad oo waxa weye shiikhuu keenay waxa weeye xadiidkii caaisha radia allahu canha qaalat caaisha ayaa waxa uu tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam ku tiri hal yadkuru alxabiibu xabiibahu yowma alqiyaama yaa rasuul allah rasuulka ilaahow hal yadkuru ma xusuusanaya alxabiibu kii wax jeclaa xabiibahu kii uu jeclaa macnaha labadii isjeclaa aakhira ma isxusuusanayaan oo waxa weeye dhibtaa iyo markuu nebigu dee ay aragtay isagoo ka sheekaynaya ahwaalulqiyaama iyo waxyaalaha dhacaya iyo in laysa soo bandhigayo oo la qaaqaawan yahay oo qof walba naxsan yahay yowma yafiru lmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih la naxsan yahay ayaa waxay tihi hal yadkuru alxabiibu xabiibahu qofku qofkuu jeclaa ma xusuusanayaa maalinta qiyaamaha qaala nebigu waxa uu yidhi yaa caaisha amaa cinda halaath falaa saddex waqti wax lays xusuusanayo ma jirto wixii ka dambeeya waa laga yaabaa laakiin saddex waqti xusuus lays xusuusanayo ma jirto waa nafsi nafsi qof walba isagaa yaaban waxa weye qof walba waa naxsan yahay meeluu mudan doono ma oga marka saddexdaa waqti xusuus ma jirto amaa cinda almiisaan saddexda waqti kan ugu horreeya waa cinda almiisaan xataa yadqul aw yakhif ilaa miisaankii cuslaado ama fududaado oo qofka miisaankiisiibuu taagan yahay mu'minka miisaankiisi markuu ufudu u cuslaado oo xumaantii yaraato oo wanaaggii u bato ayuu miyirsanaya oo naxdintii ka fuqaysa awal waa naxsanaa marka markaas waxa weeye cid uu xusuusanaya ma jiro xaaskiisii ma xusuusanayo hooyo ma xusuusanayo awlaad ma xusuusanayo aabbe ma xusuusanayo walaal ma xusuusanayo sida aayaddu caddaysay waa yowma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatii wa baniih limaada likulli imri'in minhum yowmaydin sha'nu yuqniih maalintaas cidna saacaddaa lama xusuusanayo ilaa qofka miisaanka uu cuslaado oo uu markaas naxariis soo dego maskaxdii soo noqoto wa amaa cinda midda labaad waa cinda tadaayir suxuf fa yucdaa imaa biyamiinihi ow bishimaalihi marka ay la duulinayo oo qof walba camalkiisii iyo kitaabkiisii waxa weye loo dhiibayo markaana xusuus ma jirto oo qofku waa naxsan yah tolowma midigtaa lagaa siin mise bidixda ayaa lagu naxsan yahay marka taana naxdin iyo walwal baa jira xusuus ma jirto markii midigta laga siiyo ayuu farxayaa oo odhanayaa haa umuqra'u kitaabiya markaasuu asxaabtiisii xusuusanaya iyo ciddii uu jeclaa markaasuu xusuusanaya midda saddexaad waxa weeye xiina yakhruju cunuqu min annaar marka uu soo baxayo naarta qoor ka mid qayb naartaa ood qoor moodid ayaa soo baxaya oo markaa waxa weeye dadkii la hadlaya oo markaa qof walba naxaya oo waxa weeye baqdin iyo cabsi ay qof walba gelaysa in saddexdaa waqti markaa oo waxa weeye naartii baaba hadlaysa oo qof walba waxa weeye waa naxaya wadnaha afka imaanaya oo waxa weye naxdin buu la dhacaya halkaa marka saddexdaa waqti xusuus ma jirto amaa markii wixii ka dambeeya oo la kala dego oo saddexdaa waqti laga gudbo waa la isxusuusanayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala alxadiid bituulihi buu yidhi xadiidku waa xadiid dheer waxaana wariyey imaamu axmed iyo baa wariyey wa kayruhu ayaa warinaya sanadkana waxaa ku jira cabdullaahi ibnu laheeca cabdullaahi ibnu laheeca ayaa ku jira oo axaadiidtiisa la daciifiyo wuxuuna ahaa nin muxadisiintii ka mid a oo xifdigiisu una fiicnayn marka kutub buu ku qoran jiray baa la yidhi kutubtii baa ka gubatay kabacdi buu isku dhex yaaciyey oo wixii kala garan waayey u qoraa oo ila xifdigiisaa daciif aaye marka xadiistiisa waa la daciifiyaa marka waa daciifiyaan culummadu sii sheekh albaani raximah allahu tacaala xadiidkan waa daciifinayaa culummada qaarna waa ka aamuseen sida imaam abu daawuud iyo marka calaa kulli xaal waxa weeye wakhtiyadaasi waa wakhti shiddadeed aad u adag tahay oo aan la isxusuusanayn laakiin xadiidka sanadkiisa dacfigaasaa ku jira marka labadaa xadiid ayuu sheikhu ku gaabsaday oo waxa weeye nashru suxuf waxa weeye axaadiita labadaa xadiid ayuu ku gaabsaday laakiin aayadaha ayaa inoo soo caddeeyey walxamdu lilah rabbi alcaalamiin